kids barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah koob iyo tobanka bisha mey sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xagaabaxa boosaaso iyo saamaynta uu ku leeyahay dhallinyarada waxaa nala qurux badnaatay inaan maskaxda soo dejinno oo aan meel qabow aadno maadaama magaaladu ay kulushahay meel roob leh oo caana leh inaanu aadno doonano an marka hore horta waa xagaabixi jira hadda wax iska daayay xagaabaxniyo taraag baa ku dilaya hadba deegaan kala tag hadba deegaan kala tag hadba deegaan kala tag la qabsi adhow marka magaala timaado midabkaago bedelan jirkaago bedelan adoo isu soo bedelay waa imaanaysaa dhaqankii tuu loo soo bartay kaalmihii qasiidooyinka ramadaanka ayaan sidoo kale idinkugu haynaa barnaamijkeenna dabadeed ayaan low waxa eebba kaawacay cirka oogadiiso nabowgeeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqdeed iriduhu furmeeno alleheenna weyn baad afti kala hesheeno noloshiiyo iftiinku qasiidadaasina waxaad ku maqli doontaan qaybta dambe ee barnaamijkeenna iyo weliba ciyaarihii balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
qarax miino ayaa abaarihii siddeedda subaxnimo ee maanta ka dhacay albaabka hore ee maxkamadda degmada boosaaso ee gobolka bari oo lala eegtay gaariga guddoomiyaha maxkamadda boosaaso abubakar cabdinuur qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka ilaalada maxkamadda maxamed cali saleebaan oo dhaawac ka soo gaaray labada lugood iyo hal garsoore oo dhaawac fudud uu soo gaaray lix ruux oo shacab ah oo laba ka mid ah ay haween ay hooyo iyo gabadheeda ahaayeen dadka goobjoogayaal ah ayaa waxa ay v o a u sheegeen inuu ahaa qaraxaasi miino la geliyey dhulka ama afaafka hore ee maxkamadda kadibna lagu qarxiyey gaariga guddoomiyaha maxkamadda oo xilligaasi uusan isaga la soconin qaraxa oo ahaa mid xoog weyn ayaa inta badan laga maqlay xaafadaha magaalada boosaaso wuxuuna burbur u geystay gaariga guddoomiyaha maxkamadda oo lala eegtay qaraxa iyo dhismaha maxkamadda albaabkeeda ciidamada ammaanka ee magaalada boosaaso ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay waxayna xireen wadooyinka maxkamadda soo gala iyagoo halkaasi ka bilaabay howlgallo baaritaan ah ururka xuutiyiinta yemen ayaa sheegay in maanta oo sabti ah ay bilaabayaan inay ka baxaan magaalada dekadda leh ee xudeyda tallaabadaas oo loo arko mid looga dhabaynayo heshiiskii ay qaramada midoobey kala dhex dhigtay xuutiyiinta iyo isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ee isku haya dagaalka yemen xudeyda ayaa ah halka ay badeecooyinka dibadda iyo gargaarka bini-aadanimo ay ka galaan dalka yemen waxaana ay muhiim u tahay nolosha malaayiin ruux oo yemen ku nool oo hadda qarka u saaran macluul madaxa guddiga kacaanka ururka xuutiyiinta yemen maxamed al xuuti ayaa sheegay in dagaalyahanadu ay bilaabi doonaan inay ka baxaan magaalada maanta afarta barqanimo xilliga dalka yemen wuxuu sheegay in mucaaradka ay si hal dhinac ah ay uga baxayaan xudeyda kadib markii ay ciidamada dowladda ee taageerada ka helaya sacuudiga ay marar badan dib u dhigeen ka bixista magaalada taas oo qeyb ka ahayd heshiiskii dalka sweden qaramada midoobe oo jimcihii sii sheegtay ka bixista xudeyda ee ciidamada mucaaradka ayaa sheegtay in xuutiyiinta ay dhammaystiri doonaan ka bixista magaalada xudeyda iyo laba dekadood oo u dhow maalinta talaadada ah
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington markanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey waryaheenna yuusuf maxamuud yuusuf
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka madasha toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa xilligan magaalada boosaaso waxaa lagu jiraa xilliga magaalada laga xagaabaxo dhallinyaro badan ayaa aada deegaanada puntland halka qaarkood dhallinyaro kalena ay magaalada sii joogaan si aqoonta ay u sii kororsadaan haddaba dhallinyaradan waxaa ka mid ah asad muuse jaamac oo magaalada isaga jooga iyo liibaan axmed aadan oo magaalada ka xagaabaxa barnaamijka madasha ayay toddobaadkani marti igu yihiin ugu horeyn liibaan ayaan weydiiyey ujeeddada ay magaalada boosaaso uga xagaabaxaan xilligan yuusufow aad iyo aad waan dhowahay aad waxaan ugu mahad celinayaa bada v o e oo u sahashay madasha dhalinyarada inay dhalinyarada waxygeliyaan gaar ahaan waxaan u mahad celinaya saaxiib yuusuf adigaan ku mahad celinaya waa mahadsantahay waaya barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa ee dhallinyarada ee magaalada boosaaso xilligan ee waxaa lagu jiraa xilligii xagaaga ee waalidiinta iyo dhallinyaradu ay ka xagaabaxayaan magaalada ee dhallinyarada xilligan qorshaysan inaad ee magaalada ka tagto ayaad qayb ka tahay maxay tahay ujeeddada ugu horreysa oo aad boosaaso uga xagaabaxaysaan yuusufow maadaama aanu sagaal bilood aanu magaalada wax kusoo baraynay aan waxbarasho kusoo jirnay waxaana la qurux badnaatay inaanu maskaxda soo dejinno oo aan meel qabow aadno maadaama magaaladu ay kulushahay meel roob leh oo caana leh inaanu aadno doonano aanu maskaxda kusoo dejinno si aanu waqti qurux badan xagga uga soo qaadano markaanu soo laaban anagoo freesha aan magaalada u nimaadno mideeda kale markaanu tagno oo tulooyinka tulooyinka aadno waxaa jira dee dhalinyaradu inay koob ciyaaraanoo kubado dheelaanoo farxad soo qaataanoo dee farxad ka duwan magaalada markay joogeen maadaama markay magaalada joogeen ay waxbarasho ku jireen oo ay loolan adag ku jireen markay tagaan oo xagaabaxaan inta badan waxaan u badannahay inaanu relaxi soo qaadano oo aanu dadka saaxiibadaeeda asxaabteeda kale oo tuulooyinka ku nool oo aanu sagaal bilood ka maqnayn aanu waqti la soo qaadano aanu waqti dheer soo siino waanu u aadnaa relax inaan maskaxda kusoo dejino ma waxaa jira dhalinyaro kale oo iyagu qayb ka ah boosaaso joogay oo gobolada kale aada oo aad halkaas ku kulantaan aad iyo aad aad iyo aad way jiraan xaafadaha dhan baa laga tagaa dhalinyaro waxaa jirta aanu halkan ka wada tagno oo aanu isku tuulo aadno way jiraan oo magaalada booso ah dhammaan dhalinyaradu inta badan boqolkiiba sideetan iyo shan ama boqolkiiba sagaashanba dhalinyaradu ma joogaan magaalada oo way tagaan dadka magaalada ku ar waa ganacsatada iyo iyo dadka mataqaanaa shaqaysta dhalinyaradu marka dhalinyarada wax barata inta badan way tagaan oo tuulooyinka aadan si ay fasax dheer oo muddo dheer usoo qaataan saddex bilood ay niyadda usoo dejiyaan oo ay dadka qaraabadooda waqti ula soo qaataan bay u aadaan maxay ku kala duwan yihiin marka hore aad boosaaso joogteen iyo halkaasoo aad tagteen ama dhalinyaradu ay tageen waxay ku kala duwan yihiin cimilada cimilada booso aada u kulul inay dhalinyaradu ka tagaan oo ay tagaan cimilo qabow waxa kaloo ay ku kala duwan yihiin waxaa weeye farxad aysan sagaalka bilood aysan haysan bay soo qaataan waayo dhalinyaro waxaa jirta magaalada booso xaafado kala duwan deganaa oo aan is arki jirin oo laakiin markay xagaabaxaan oo ay tuulooyinka aadaan is arkaa oo waqti fiican soo wada qaata markay magaalada soo laabtaanna ay waxbarashadooda labada dhinac ka wada galaan ay xagaaga sugaan waayahay ninkan dhallinyaradan waxuu ka mid yahay dhalinyarada magaalada boosaaso bal waxaad iga wartaa liibaan waxuu ka mid yahay dhalinyarada ee xilligan ee xagaabaxaysa ee ka tegeysa magaalada boosaaso bal adiga maxaa kuu qorshaa horta niyo waa su-aal aad wanaagsan madasa dhallinyaradana waa salaamayaa b o eeda ugu horeyso gaar ahaan saaxiibka yuusuf maxamed yuusuf yuusuf garaad liibaan waxa waay dhalinyarada niyo magaalada usoo xagaabaxda oo hadhow ka laabata laakiin anu waxaan ahay reer boosaad asala xagaabaxo kontaroolka ma gaaro magaalada iska joogaa sagaalka bilood haddaan wax ka barto iyo sagaalka kaloo soo socota sanadkaas aduu siddeed tobanka bilood labadeeda sanadka iska joogaa gelinka hore waxbaa bartaa gelinka dan waxbaa bartaa saddexda biloodoo dadku maqan yihiina duniyo anu waxaan sii raadsadaa cilmi dheer kombyuutar bartaya afartisan tifikiskan sii adkaystaa sii bartaa xisaabaadkan sii kororsadaa waxaygaasaan iskaga jirjiraayo bs ani markii magaala laga xagaaba igu wa fiican tahayba dhalinyaradu mar hadday wada tagaan qeyb ka mid a dhalinyarada boosaaso dhalinyarada ku hara maxay qabtaan markaas runtii niyo horta boqolkii toddobaatan iyo shan waa horta waa xagaabaxan dhalinyarada wixii soo haraa waxaan iska furanaa kaasul rabadaan koob la dhaho koobka rabadaanka oo salaxyadan joogteenna badanaa dhalinyaradu waxay doontaan cimila gadis bay doonta horta waa xagaabaxan inta soo hadha waxdii aqoon kororsi doonta iyo waxdii saddexda bilood shaqo abuur samaysta oo shaqooyinkooda ka ganacsada aan runtaa dee waxaan rabaa gelinka horena wax barto gelinka dambana inaan shaqaysto baadarku tala jiraa oo s- s- saddexdaa bilood jooga maxay kaaga duwanaanaysaa marka ee, xilliga hore aad joogtay iyo xilliganoo boosaaso cimiladu ay kululaanayso oo laga xagabaxayo ni horta haddaan waxay la tahay sanadka hore horta waa kuleed xilliga magaalada mar hore ahaa weli horta xilliga kale hore lagama xagaa bixin laakiin haddar si dheer baa looga xagaa baxay sanadka iyo lo- aan u male- oo loo malayna inuu soonka soo degdegay oo soonkaa soo hormaray laakiin wax badan bay iga gadisanta because anu mar meesha reer boosaskagaska meesha isku joogaa laakiin sanadka waa qabowdahay sidee u aragta marka dhalinyarada oo liibaan uu ka mid yahay oo magaalada ka xagabaxaysa runtii niyo waa jiraanoo dee iyagu sagaalka sad- saddexda bilood markaan wareysto waxay dhahaan maskaxdaanu soo dejinaynaa gobollada kale aan ku badow aadaadaynaa dalxiisaan aadaynaa dhul dhul aan u xiisnay baan tegaynaa waxaas iiga sheekeeyeen ma garatay laakiin ani marka magaala laga kala xagaabaxo bay boos iigu macaantaa saan aaminsanahay waxaan ula jeedaa markaa dee magaala marka hore jaam bay ahayd buuq bay ahayd meel walba tuuga waxbaa taagan laakiin haddeer tagayaan magaalada hebib iska noqonaysa jawi degan bay markaan la geli karaa waa kaa haye ee, liibaan ka waran ee, jawaabaha uu bixiyey ee, asid Een, saaxiibkay een, saaxiib horta way fiican tahay in magaalada la joogo oo een, een, wax la barto oo cilmi sii kororsado Een, laakiinse dee qof ilaa iyo sagaal bilood wax soo baranayay dulqaadka uu wax ku barto kuleelay horta waxaad moodaysaa inay dulqaadku ka tegayo oo qofku nerfos uu noqon karo Een, ee, ramadaan maadaama ay ramadaan taagan tahay oo kuleel ka dambeeyana aan wada ognahay marka anugu dee ka shaqsi ahaan ma jecli inaan kuleelka wax barto waxaan jeclahay inaan madaxa degsado qaraabadeeda iyo heladeeda iyo asxaabteeda kale oo tuulooyinka ku nool inaan lasoo damaashaado oo waqtiga fiican lasoo qaato maadaama magaaladuna hadee fo dadkuna ku yaryihiin dhallinyaradu ku yaryihiin meel aad istaagto iyo meelaad eh, mataqaanaa dhalinyaro aad la sheekaysato iyo dhalinyaro aad la caweyso heli maysid marka dee maadaama uu saaxiibka yiri "Waa inaan shaqaystaan rabaa dee waa kaalin fiicanoo qofka hadduu saddex bilood xagaaga shaqaysanayo taasina waa eh, wax fiican laakiin ka fikir ahaan aniga waxaan jeclahay inaan magaalada ka xagaabaxo oo aan soo hawo bedisho baan jeclahay niga horta walaalkan liibaa horta wuxuu ka dhawaajiyo arrin fiican anu marka hore horta waa xagaabixi jiray laakiin hadda wax iskee daayay xagaabaxniyo taraag baa ku dilaya hadba deegaan kala tag hadba deegaan kala tag hadba deegaan kala tag la qabsi hadhow markaa magaalada timaado midabkaagoo bedelan jirkaagoo bedelan adoo isu soo bedelay ba imaanaysaa dhaqankii tuuloo soo bartay ya la qabsi dheer bay kaaga sii bahnaanaysaa boosaaso marka saasaan u doorta inaan xagaabixin oo reer boosaaska asalka kaga noqdo halkay aad joogo waa kaa cilmiga aad baranayso ee, maadaama hadda ee, jaamacadihii iskuullada la xiray ee, liibaana oo dalka uu ka xagaabaxayo maxaad ka kor- maxaa ku kala duwanaanaysaan marka dhallinyaradii xagaabaxay iyo adiga oo aqoon sii kororsaday ma sinna dee walaalkii liibaan isagu wax laga yaaba inuu dee u tago meel tuulooyin aan cilmi badan saa u lahayn laakiin ani hadeer haddaan fasalka fanfawarka kale sanadka damagelayo wax laga yaaba inaan sii barto fisigiski kemistriga maarata cashiro tireena dheeri soo qaato ma garta anu casharada xafidsan baa saaxiibada imaanaya laqabsi dheer oo fanfoor u sii baahanya laakiin ani fanfoor markaa way beluusan yahay ama hadba ma- maqdabadan waxbarashada ka joogo meesha sanadka fasalkaa sii galayo way sii diyaarsan tahay waa kaa waayahay ee, barnaamijka madasha ee dhallinyarada ayaan ku guda jirnaa qeybihiisii ugu dambeeyey ee, liibaanow ee, mar haddii aad ee, tagtid magaalo ka mid ah ee magaalooyinka ma kuu qorshaysan tahay marka qeyb ka mid ah ee waktigaaga inaad ee, wax baratid Een, een, yusufow sidii saaxiibka dhawaajiyey een, waa nin fanfoor ah isoo fanfoor galaya weye Een, w- ma ma fiicna qofka fanfoorkaana inuu magaalo aado maadaama centerles iyo imtixaan adag baa sugaya inuu iska adkeeyo imtixaanka soo- usoo socda way qurux badan tahay Een, anugu arday heer jaamacadeedaan ahay Een, een, year two ah marka dee maadaama aanu arday jaamacadeed ahay dee anaa wax isbari karaa inaan brevet maanta galo oo inaan maanta een, een, een, dad ila mida oo jaamacadaha dhigta bareefada ay furtaan xagaaga marka inaan galo anugu inaan anugu dhigo baan kaga kalsoonaya marka waxaan jeclahay haddii ii suurtoodo een, tuulada aan tago- aan tegi doono inaanba anugu ka furo een, bareefad yar ama macad yar si aan dadka tuulada degan aan ugu faa'iideeyo cilmigeyga aan ugu faa'iideeyo baan jeclahay Een, haddii ii suurtoodo waa kaalinta koowaad muhi- oo aan doonayay inaan qabto Een, inaan bulshada magaalada waxaan ka keenay aan ula tago bulshada xaga ku nool magaalada waxa aan kala tegay oo cilmiya ama dhaqan ah een, inaan ula tago oo aan u faa'iideeyo iyaga qorshaha ma kula jiraan ama qeyb ma ka yihiin ee, barnaamijkan aad boosaaso joogayso cilmiga aad kororsanayso dhalinyaro kale oo magaalada boosaaso sii jooga aqoontooda ay kor ugu qaadaan ama ee, duruuf ha u keento in magaalada ay ka xagaabixi waayaan haa haa dhalinyaro badan baa hadeer wada ballansannahay adigu wixii sanadkaa fanfoor dhan waxaa aaminsan inaysan xagabaxayn wax yalaan ahayn si aanu kal dambe dee aqoonteeda kor ugu sii qaadno ilaa sitarleysaana sugaya howlo adag baana sugaya boqolkii toddobaatan waxaan jecelnaa sanadka fanfoor ahaantii aan joogno magaalada ya runtii dee markii fanfoor dhaana ani asi aha anu booskama xagaabaxo ogol waa ka xagaabixi jiray marka maxaa ula jeedaa calse haddaran wax dhiilaa liibaankaa dirbaxaya oo saaxiibkay waa nin qaali isku xaafadna wuxuu leeyahay baraan tagan wax dhiilaa ilaba joogba oo magaalada ganacsi ka samayso oo iska daada hadda dhulkii roob horta hadda dadka baxaya waxanba ugu baaqay inay iska joogaan because meel dhulka loo soco roob ma leh sanadka dhulka abaaraha jira roobkiga waa daahay ma garatay ilahi waxaan ka banaya raxmad khayr qabto inuu si degdega noo siiyo ma garatay marka anigu runtii ma raba inaa sanad ka baxo aqoontii raba inaa sii siyaasado magaaladiina joogo dhalinyarada ka xagaa baxa magaalada boosaaso waxay aadeen magaalooyin kala duwan ee puntland kadib inta ugu badan waa la soconay waa qorshayaasha qabtaan waxaa ka mid ah in ay halkaasi u tagaan hawagadis kadib ay degmo degmo ama tuulo tuulo ama magaalo magaalo ay u ciyaaraan kubadda tusaale ahaan oo kale qardho baa maantay ka tegeysa magaalada qardho waxay aadaysaa garow oo kale kubad bay la soo ciyaaraysaa taasi ma muujinaysaa in dhalinyaradu ay isku soo dhowaadaan oo isdhexgal ay muujiyaan liibaan aad iyo aad aad iyo aad yuusufow aad iyo aad waa fursadda keliya oo mataqaanaa saddexda bilood la helo oo aanan la helin sagaalka bilood waxaa dhacda mararka qaar markaanu xagaa baxno inaanu bil gudaheed aana istaagin oo intaanu hadeer ka baxno tuulo aanu tagno ama kaba soo qaad buntland meesha ugu dambaysa waa gaalkacyo inaanu gaalkacyo tagno oo aanu gaalkacyo la ciyaarno ilaa iyo inta tuulo ka sokaysa ilaa iyo inta soo socodka ah aanu soo ciyaarno inagu soo qaadato muddo ilaa iyo laba isbuuc oo kale ah inagu qaadato markaanu nimaadno haddana aanu aadno safar dhinac kala ayo ilaa iyo sanaagii halkaa aadaan doonno aanu aadno ilaa iyo dhahar aanu kasoo laabano ama baran marka intaas waxay kutusaysaa bulshooyin kala duwan in aad soo barato iyagana ay noo yimaadaan iyaguna waa noo yimaadaanoo inta badan dee qofku hadba isagu awey keliya aadimayo hom iyo awey bay kubaddu leedahay saa waaba taqaanaa way noo yimaadaan waana u tagnaa marka halkaa waxaa ku fahmaysaa inaad in qofku baranayo dhalinyaro badan bulsho badan kala gedisan oo hadba magaalo walba marka waxay ku saaraysaa taas meel walba oo aad tagto ama magaalo walba oo aad tagto ama haddaad safar tahay magaalo gaari kugula jabiyo inaad dhalinyarka taqaan oo dhalinyarta aa kubad soo wada ciyaarteen ay wada joogaan ha waxaa dee dhalanaysa inay kuu xiisaan maadaama ha qofka hadduu balaayir yahay oo mataqaanaa hadda qofka balaayirka iyo qofka dareewalka inta badan dee meel lama celiyaan qofku markuu meelal kala duwan kubad u tago dee waxaa dhalanaysa in qofkan loo xiiso meesha u tagan oo dhalinyarka ku haysto qorshuhu muxuu noqonayaa marka markaad kusoo noqotid magaalada boosaaso saddexda bilood ee kulaylaha ay dhammaadaan qorshahaygii siduu ahaaba hore uga soconaya haddaan ii sheeg faraj kale aan ilaahay ii soo saarin inaan waxbarto oo waxbarashadeeda meesha ii joogta aan ka sii wado baan ku rajo weynahay haddii ilaahay idmo haddii ugu dambeyntii marka maxay kaaga duwanaanaysaa marka xagaaga hore oo horey aad magaaladu joogtay iyo xilligan aad sheegtay inaad sii joogi doonto magaalada si aad wax uga barato maxaa is oran ka dhaca farqigaba u dhexeeya ni horta laba farqi weyn baa u kala dhexeeya kal hor ana horta kharasho ay galayo marwaxadii waxbaan gatay laakiin sanadka waxay ila tahay qabow baa jira fara badan waxa da kharash way geli doonaa ma jiraan ma gartay soonkii oo soo horumaray haddee lixaad oo kale iyo toddobaad waxaan helayaa anoo de firesh aanu soomanayn ba wax baranaya laakiin marka hore waxaan waxbara jiray anoo sooman laakiin haddar saddexa bilood oo rasmiga dadku u xagaa baxaan waa lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad ya saddexa bilood anoo afuran baan leif waxu baranaya oo wax walowla iyo waxba aan haraadi waxba ka walowlsanayn laakiin kal hore waa soomana marka wax bara jiray ma keligaabaa magaalada joogaya mise adiga iyo qoyskaagaba qoyskan waa ka haraada hooyay waa tagaan laakiin dhalinyaro badan baa ku wada joognaa sanadkasaan filayo adusha duneyo gaaris waa ku wada haraynaa oo hal guruba meel wada degannahay marka waxay kaaga duwanaanaysaa cimiladii boosaaso xilligii rabadaanka oo sanadkan shanaad noqday taasi bay kaaga duwan tahay sanadka hore ha oo iyadoo shanaad ay noqotay oy qabowdahay haddii waxaa laga yaabaa lixaad shanteeda ama lixaad toddobadeeda meelahaas in la iido baa laga yaabaa bes anna dee markii la iidoba horaan waxbarashadeed ka bilaabanayaa oo saddex biloodoo isku furankaan waxbaan baranaya waxaa la diidayaa dadku haddii la xagaabaxay aniga ii muuqata soonka oo soo horumar oo bisha sanaad soo galay baa laga xagaabaxayaa oo dad anu waxaan aaminsan haddii laba soo iidaba dadku inay boqolkii toddobaatan soo laabanaya baan boos aaminsanahay haddii walaalka liiban wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyarada kubadda waxaan aadnaa isdhexgal iyo waxaas dhalinyarada xaggaa jidha booso igu imaanaysaa inta dir sanaag mudug nugaal karkaar bari inta waxaa inta boosaan isku wada naqaana xagga koobka iyo booso laga fur jiro ba isku dhexgalna iskaga daalnaysaan isku arkeenay marka waxaan aqaan ba xaggaa jira diracsato keliya xagga igaga horeysa diracsato marka maxaa ka doonay intiiba baaba xagga ay tegeysay markaan waxaan dir dhalinyarada kula talilaa baxaysa inay iska joogaan cilmi dheer raadsadaan shaqo abuur raadsadaan ilaa haddaan mar walba dowlad wax ka sugna waa khalad adaa ilaahay cilmi ku siiya adaa wax abuura kara anu fikradaasan qabaa ugu dambeyn anugu dhallinyarada magaalada joogeysa een, waxaan oo ku taageersanahay horta inay iyo magaalada joogaan ay waxbartaan een, kaalinta koowaad oo ugu muhiimsan nolosha waa in qofku uu waxbarto aad iyo aad baan ugu taageersanahay een, bulshada kale oo dhammaan dhallinyarada kale oo xagaabaxaysana oo ila midka ah iyaguna een, qof walba hobi buu leeyahay qof walba oo niyadiisa ku jirta qof walba dee wixii niyadiisa ku jirta inuu mataqaanaa uu banaanka soo dhigto oo ama qofki hadduu xagaa baxaayo dee qofka duruufa u keeni karta inuu joogo mararka qaar inuu joogo mararka qaar duruufa u keeni karta oo een een een een waxbarashada hadda markaa faafoorka tahay dee duruuf gaara weeye oo qofku inuu joogo oo ku khasbanaanayo marka aad baa ugu mahadsan tahay maadaama aa waxbaranayso ama shaqo abuur aa samaysanayso aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya een annaguna haddaanu bahda tegeysa kuwa magaalada ka baxaya aanu nahay een een een waanu ku faraxsannahay inaanu xagaa baxno waa sugnaa saddexdaa bilood waa sugnaa waa mahadsan yihiin asad muuse jaamac iyo liibaan axmed aadan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo barnaamijka madasha toddobaadkan marti ku ahaa dhegaystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf wuxuuna idinkaga imaanaya magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doonno nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada ee nala socodsiinayey haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa tahay e, ingiriiska ayaan ku hormari doonaa cabduqaadir maxamed mursalna waa ila fadhiyaa oo ila falanqeyn doona e, cabduqaadirow ciyaartii ugu dambeysay ayaa ee horyaalka lagu soo gabagabayn lahaa ayaa biri oo axad ah dhici doonta ina guud ahaanna kooxaha wada waa ay wada ciyaari doonaan isku saacad marka Een, manchester cityna fursad ayay u leedahay inay horyaalka qaado liverpoolna fursad ayay u leedahay bal noo kale faahfaahaya arrimahaas Eh, waa mahadsan tahay eh, nuur eh, liverpool iyo manchester city iyaga keliya horyaalka ku tartamayay marka manchester city ayaa dhibic ku haysa haddii ay wada badiyaan kulanka u dambeeya oo ay weliba isku waqti ay ciyaarayaan horyaalkaasi wuxuu- waxaa ku guuleysanaysa manchester city Eh, waxayna u noqonaysaa markeedii labaad oo isku xigta iyo guardiola oo markii ugu horreysay laba premier league oo isku xigta qaadaya ee isbeddelka uu manchester city ku sameeyena uu aad u muuqdo Eh, haddii ay barbaro galaan oo liverpool ay badisana taas waxa uu horyaalka u hoyan doonaa eh, dhinaca liverpool oo sagaal iyo labaatan sano miya ama siddeed iyo labaatan sano kadib ayay ku guuleysanayeen sababtoo ah premier league sida loo bixiyey eh, liverpool kuma aysan guuleysanin eh, kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii eh, manchester united ayaana maamuli jirtay horyaalka wixii ka horreeyey sanadkii laba kun saddex iyo tobankii intii uusan ciyaaraha ka fadhiisan eh, sir alex ferguson marka taas waa mid eh, horyaalka laakiin kaalmihii eh, ilaa afraadna waa la kala xirtay oo chelsea iyo tottenham ayaa xirtay oo iyaga hadda sanadka dambe ingiriiska uga qaybgeli doona eh, tartanka eh, koobka horyaalada yurub ee uefa champions league Eh, arsenal iyo manchester united way isaga hareen oo shanaad iyo lixaad ay soo galeen Eh, laakiin arsenal ayaa fursad haysata inay tartankaas ka qayb gasho ee Eu- europe league ayay finaalkiisa taagan tahay haddii ay chelsea kaga guuleysto koobkana arsenal waxay u noqon doontaa eh, fursad weyn oo ay kaga qayb gasho markaas ingiriiska shan kooxood ayaa uga qayb geli doona sidii kala hore ay samaysay manchester united eh, markii ay koobka europe league ku guuleysatay laakiin dagaal adag ayaa wuxuu ka jiraa kaalmaha ugu hooseeya dabcan saddex kooxood ayaa haddaba la xaqiijiyey inay hareen waa waa cardiff iyo fulham iyo hardsfield Eh, marka waxaa laleeyahay saddexdaas kooxood sanadka dambe kama qayb geli doonaan Eh, waxaa badbaaday waxaa badbaaday kooxaha braton iyo weliba southampton kulamadii ugu dambeeyey ayayna ka badbaadeen inay ka mid noqdaan kooxaha heerka hoose u dhaadhacaya waa tahay een, waxaa sidoo kale aanan lagu kala bixin horyaalka bundesligaha ee dalkaasi jarmalka cabduqaadirow een, waxaana isku haya labada kooxood ee bayer muniq iyo weliba kooxda kale ee brusia dortmund een, haddii aan dhegeystayaasha aanu la qaybsanno ciyaaraha dhici doona ee bundesligaha jarmalka ee maanta kooxda brusia monchen gladbach waxay la ciyaari doontaa nuremberg bayan liverkusen ayaa la dheeli doonta shalka brusia dortmund waxay la dheeli doontaa kooxda fortuna dusseldorf augsburg iyo herta berlin waa isarkayaan bayer muniq oo horyaalka hogaaminaysana waxay la dheeli doontaa kooxda resen polisburg dhinaca kala horeynta afar dhibcood ayaa laga sarreeyaa brushia dortmund oo bayer muniq ayaa waxay ku hogaaminaysaa afar iyo toddobaatan dhibcood halka brushia dortmund ay leedahay toddobaatan dhibcood la arki doona natiijooyinka iyana ka soo baxa galabta ciyaarahaasi horyaalka jarmalka horyaalka talyaaniga waa lagu kala baxay goor hore laakiin saddex kulan ayaa galabta iyo caawa dhici doona kulanka isha lagu haya ayaa ah kan dhex mari doona kooxaha atalanta iyo genoa genoa waxay ka fakanaysaa inay u laabato heerka labaad atalantana waxay u dagaalamaysaa inay xafidato booska afaraad milan iyo fiorentina ayaa sidoo kale ku ciyaari doona guriga fiorentina milan waxay rajo ka qabtaa inay atlanta soo qabato oo ay kaalinta afraad ay u dhammaato natiijooyinka ka soo baxa ayaana dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa ugu dambayntii cabdiqadirow dhinacii ciyaaraha basketboolka maraykanka bal maxaa ka cusub waa mahadsantahay nuur ciyaarihii basketboolka ee maraykanka ee kooxda golden state warriors ayaa hadda finalka dhinaca galbeedka usoo baxday houston oo dadaal adag muujisay ayayna ka badiyeen waxay sugayaan portland iyo denver midka usoo baxa oo iyagana saddex iyo saddex oo bareejo ah hadda jooga geemka ama ciyaartii toddobaad ay ciyaari doonaan dabcan qasab ayay u kala bixi doonaan markan waa ciyaartii toddobaad sidoo kale milwaki ayaa iyadana fiinalka dhinaca galbeedka soo istaagtay waxay sugaysaa philadelphia iyo toronto mid ka soo baxa oo iyagana saddex iyo saddex barbara ah oo ciyaartii toddobaad ay ciyaarayaan oo ay qasab tahay geemka toddobaad inay ku kala baxaan milwaki waxay sugaysaa toronto iyo philadelphia golden statena waxay sugaysaa portland iyo denver mid ka soo baxa waa tahay natiijooyinka ka soo baxaana dib ayaan kala socodsiin doonaa dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno qasiidadan nabi ammaanka waa tahay dhegaystayaal gabagabadii ayaan soo gaarnay markaana qasaa'idkii ramadaanka
urur weyne waataad ka akhrisay dhambaalkee ummadoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegaha ka owteen ula jeedadaadii adyadda carruuraha gardarrada abwaanada uushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eeddooda waataad u adkaysanayse waanwaanta eebbiyo amar baa sugaysee goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quustaa addin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka irdhoobay diintee ashahaada diidiyo ibliisiyo dhashiiba badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jahaad baa birta loo afaysto waa beri aroorya uxud layska helayo eebiyo gantaal baa lagu wada idlaado
qasiidadaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur bukhaari iyo bashiir abikar oo dhinaca iskudubareedka inoo joogay taniyo intii idaacaddaheenna kale aanu kaga kulmi doonno dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo boqorkiiyo ugaaskii indhashoodu duusho goobtii axsaabba axan loogu kariyo utunkaa maqnayd baad aarkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto libta lagu aroostaa xaramaynku iido usgagii ka maydho waxa laysku aaminay dabadeed adaa yidhi aaway ku aaway ambaqaad higaado addiyaa bilaal dhammideed adduunyada afarteeda waaxyood u ogaanka gaarsii addiyaa bilaal awliyada qarsooniyo iilkiya xabaala aamiinta maqashii addiyaa bilaal
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد